ama horta doorashada waa sax shan iyo labaatankii waa cilaaminay oktoobar haddana maanta waxaan iclaaminay inay doorashada dib u dhacday sababahana waxaa waxaa lagu sababaynayaa in ma aragtaaye masiiro qaran ay ka dhacday magaalada muqdisho in ma aragtaaye guddoonkii guddoomi lahaa iyo hoolkii shirka inuu maaragtaye xiran yahay in maaragtaaye dowladdii iyo maaragtaaye iyo dadkii iyo shacabkiina inaan maaragtay qalqal la gelinin ma garas intaasaa loogu loogu talagalay arrintan ku aadan inay xiran yihiin guddoomiyihii arrinta shir guddoomin lahaa iyo sidoo kalea ku-xigeenkii madaxweynaha awal somadna ka gudbin oo iclaaminaya koo xiran inay doorashadu dhacayso labaatan iyo shanta hadda sababta dib u dhigaysaa maxay taha waxaan dib ugu dhigaynaa awal waxaa lagu jira waawaan in waxaan maaragtay hawsheenna aan sii wadano maaragtay wadahadalka iyo waawaanta lagu jirana inay maaragtay soo bixi doonaan
waawaantii hadda xaggee maraysaa marka waxay maraysaa meel fiican odayaasha degaankan kasoo kasoo jeedo maaragtay degaanka cadaada maalmahan oo dhan wadahadal u socdaa ayadaana waxay maaragtay hadaladii habeen hore ugu dambeysay hoteelka sharakii ka dhacay cadaado ayaa maaragtay ayaa waxay tahay in odayaashaasna la sii daayo hoolkiina la furo amnigana la adkeeyo maaragtay dastuurka lagu kala baxo
ma moodaa haddii waanwaani ay furatay inay arrintiinii ay noqotay jugjug meeshaada joog maadaama ay heshiinayaan madaxdu
hadda madaxda hadday heshiinayaan maaha madaxda hadday heshiiyaan doorasho inay baaqatay maaha ma garata waa garta haddii madaxda la heshiiyo hoolka la furo hoolka haddii la furona waxa waaye doorashadana waxay ka dhici doontaa haddii alla idmo hoolka maadaama madaxda ay isku hayaan dastuurka awalna adinku aad sheegteen inaad doorasho qabanaysiin hadda dastuurka miyaa midkii hore iska bedelay oo awal aad garab dhaafteen oo tidhaahdeen annagu madaxweynaan dooranaynaa madaxweynahana waa dhacay haddana waxa aad leedahay dastuurka loo laabanayaa wadahadalaa la gelayaa hadalkiinu sooma moodi inuu iskhilaafayo maya isma khilaafayo macnaha waxaan ku idhi dadka deegaankaa yidhi maane annaga ma dhihin dadka deegaanka ayaa arrintaas soo jeediyay baan ku nidhi ma garatay soomaadna ku waafaqin adinku in in la galo wadahadal mar annaga cid noo timid cid maaragtay nala nagala hadasho iyo deegaanka cid nagala hadasho ma jirta annaga
marka adinku hadda goormee doorashadii ka dhigteen maadaama aad rarteen labada labaatan iyo shanta bisha inay dhacayso doorashadu dibna u dhig waxaan ka dhigna shan iyo tobanka november
waa tahay doorashada markaas shan iyo tobanka november waawaanta aad hadda sheegtay ma kusoo gabangaboobi kartaa isleeda intaan la gaarin shan iyo tobanka iyo dastuurkiis aaditaankiis
kollay annaga waktiga waktiga annaga ma goynin waktiga waawaantana annaga ma goynin laakiin annaga hadda waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waxay tahay masiibada qaran oo dhacday iyo dalkiiyo maaragtay dalkii soomaaliya muqdisho masiibo qaran ka dhacday iyo maaragtay odayaasha deegaanka la tixgelinayo ayagaana marka ka sugaynaa jawaab inay noo keenaan
midda kale warar ayaa sheegaya in xildhibaanadiinaan sheegay inaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf aad xilkii ka tuurteen inay dowladdu ingaabayso iyada maxaa ka jirta arrintaas
horta dadka waxbaa isaga qaldan annaga dowladna kaabaysa ma jirto degaankan galmudugna annagaa xildhibaano u ah masiirkiisana annagaa u dhaaranay sharciyada aada hore u akrideen ama sharciyada hore u aragteen ayaan annaga madaxweynaheena ku ridnay haddana annaga sharcigeena weli ku taagannahay cidda doodka qabtana diyaar waxaan unahay inaan la kulanno
marka hadda doorashada ugu dambeyn shan iyo tobanka november ayaa sheegtay inay dhacayso hadda waxyaabaha baajiya doorashada ee ugu muhiimsan maxay yihiin
waxyaalaha baajiya ugu muhiimsan waxay tahay masiirada qaran ee ka dhacday magaalada waa ta aada iyo aad baad u mahadsanta